magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba ee kumida degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya magaalada ankabadan ee hadeeri dadka bugtaale ah siyaabooyin shalgadiisagna iyo hunkubugtaalenga deegaanadiiyo iyo horooyinka noolaenga sida gobolka bokool iyo hanokumide degmooyinka gobolka baaya barakacyaalka hadda kasugan magaalada baydhabo walyaabo inka badan ay ubaahayeen weliba ku mid ah inuu helaan biyo nadiif ah oo kafilan iyagona maalin kasta meelo dhedheer iyo unseedeena sidii biyo iyo hankudhaansada lahaayeen meelaha anshoona iyo lankijeeyow kaamamka hay-adoo samafalka iyo wasaaradda tamartiyo kheyraadka biyo dowlad goleed koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo dadaalanka jarta sidii dadka bugtaale iyo indiirsii lahaayeen biyo ka filan aanas olanka jeeyow kaamamsho agaasimaha waaxda tamartiyo kheyraadka biyo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane liibaan axmed cabdulaahi owse la hadalay warbaahinta iyo weliba uuse sheegay in wasaaradda iyo hay-ado la shaqeeyaanga dadaaliyo inka jaran sidii dadka bogtaale iyo kahelahayanga biyo nadiifa oo ka filanga marka koley shaqooyin badan oo adag baan ka wasaaradahan haynaa sidii dee dabcan dadka hadda kaamanka barkacyaasha koonfur galbeed si gaar magalada baydhabo ku nool biyo loo gaarsiin lahaa sidoo kale degmooyinka kale guud ahaan koonfur galbeed laftigeeda in sidii ceelal dadku ay biyo ku filan ka helaan laftigoodana loogu qodi lahaa kuwa marka haddaas hadda haatana cilada iyo dhibaatooyinka jira laftigoodana loo cila bixin lahaa oo dayatir loogu samayn lahaa si bulshadu biyo ku filan meelahay joogaan ugu helaan waxaan ufahmay taas hadda dadka barkayaasha magaalada baydhabo oo ah meelaha culayska ugu badan soomaaliya markii laga hadlaya xitaa markii laga tago magaalada muqdisho meesha labaad soomaaliya waxaa ah magaalada baydhabo culays fara badan wasaaradda ka haysta iyo batneska wasaaradda kala shaqeeyaba sidii biyo loo gaarsiin lahaa dadkaas kolley wasaaradda ahaan waxaan ku gaarsiinaa laba siyaabood baan u gaarsiinaa kow dadkaas qaybo badan oo kamid a kaamanka waxaan siinaa waxaan u sameynay biyogelin toosa oo kaamankoodii biyogelin loogu geeyey aan wax kharasha kaga bixin biyo firiyaysaas ku helaan kuwa kale ee taas loo waayey la siin waayana waxaa la siiyaa biyo dhaamin joogtaabaa loo dhaamiyaa sida haatan oo kale mashruuca haddaan wadno biyo dhaamin oo hay-adda unicef iyo wasaaraddu ay wadeen oo dad qoysas gaarhaya lix kun oo qoys la gaarsiinayay sidoo kale waxaa socda biyo dhaamin kale oo wasaaraddu dee dabcan hay-adaha la shaqeynaya oo kale ay ka wadaan booyadahaasaa biyaha lagu gaarsiiyaa
dhinii kaleed agaasimaha waaxda tamartiyo kheyraadka biyo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane liibaan axmed cabdulaahi iyo sheegay in dhowaan la dhammaayey ku dhowaada labaatan ceel biyood oo wasaaradda ku hirgeliday magaalada baydhabo kaas oo ah mashruuc lanka talgaliyay in markaasiya laka daboola baahayo dhiniga biyo ee inqobta magaalada baydhabo in markaasi lakuga wadaa
horta criteria dadka lagu xulaa waxay tahay horta dadka inuu ahaado dadka dee qofka kaamanka waxaan u fiirinaa ugu baahida badan markaas aysan ka ag dhoweyn biyo meel xitaa qofku haddaan ognaa kaamkaas inuu heli karo meel uu u gaaro dee u lugeyn karo u dhow biyaha macquulo kasoo gadan karo waxaan micnaha siin micnaha ka siinaa priority-ga kan aysan biyuhu ka ag dhoweyn hadda kaama ku yaalla markaan tusaale ka usoo qaado xaafada a d c wadajiri areadeeda iyo kaama ku yaalla area alamxaar boox biyahaw iyo boonkaay isku mid maaha kaamkaas waxay ka ag dhoweyn biyo oo kaama ku ag dhowo kale biyo ku jira laakiin a d c ceelana kama ag dhowa xaafadihii edhishi wadajir baa laftigoodii biyo dhaamin booyada dhaansada marka priority-ga saasaan ku siinaa ku xulana ceelashaas hadda mashruucaas hadda aragta ceelasha hadda laga sheekeynaya wasaaraddu ay ugu talagashay in magaalada baydhabo kaamankeeda keliya maha magaalada baydhabo laftigeeda waxay tahay toban sano ama sideed sano kahor sida ahayd baydhabo hadda maahan waa saddex jeer jibaarkeeda waa way weynaatay ayadii baa biyo u baahan dimaandiga biyuhu marka ama baahidii biyuhu shalis ay ahayd maaha maanta way ka badan tahay marka labaatan ceelo hadda waxaa jirta aan gacanta ka qaadno la qoday mashruuc la yidhahdo baydhabo aan kismaayo urban water supply oo hay-adan i o m ay wasaaradda ka wada shaqeynayeen mashruucaas marka ceelashiisii waa ay dhammaadeen waxaa la sameeyey hamo waaweyn oo underground ah oo laba kilomitr midkiiba uu qaado